الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxa aynu aynu bilaabaynaa risaalada horteenna taalla oo la idhaahdo tahdiib asiira annabawiya aanu iska leeyahay ama uu qoray asalkeeda alimaamu nawowi raximah llah abi zakariya yaxya ibnu sharaf annawowi addimashqi caalimkaas oo rajul macruufa ah kutub badan oo la yaqaanana leh waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo tahdiib alasmaa'i wallugaat kitaabkaas waxa uu kaga waramayaa ama ugu tarjamaynayaa kitaabka la yidhahdo tahdiib alasmaa wallugaat waxa uu ugu tarjamaynayaa amaba uu kaga waramayaa ruwaaddii xadiiska iyo maaragtay rijaashiisii asmaada wixii mushkilka ah iyo maaragtay kuwa u baahan tawdiixa iyo caddaynta mawduuca uu ku saabsan yahay waa asmaau rijaali alxadiid maadaama kitaabkaasi mawduuca uu ku saabsan yahay uu yahay taraajim iyo asmaadii ruwaadda xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwooda muhimka ah waxa uu kitaabka imaamkaasi ku bilaabay muqadamo oo uu yidhi waxaan ugu talagalay inaan ku sharfo kitaabka muqadamo uu yidhi waxaan ugu talagalay ama hordhac wuhi waxaan ugu talagalay inaan kitaabka ku sharfo maadaama oo kitaabku asmaa iyo magacaan iyo taraajim iyo rijaal uu warkoodii ku saabsan yahay ayaan waxa aan doortay inaanay kitaabkaa ka maqnaanin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo afdalu lkhalqi ah rususha ilaahay soo diray kuwa ugu fadliga badanna ah taariikhdiisii iyo sifaadkiisii iyo karaama mucjizaadkiisii iyo khasaa'istiisa wax ka mida ayaan ku talagalay oo mukhtasar oo kooban inaan ka sheega buuli haddaad eegto safxadda toddobaatanaad waxaad arkaysaa hadalka aan tilmaamaayo waxau uhi waclam ana axwaala rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama wasiyarah wama akramahu allahu tacala bihi wama afaadahu cala alcaalamiina min aahaari gayru munxasira walaa yumkinu istiqsaa'uha la siyama fi hada lkitaab fi hada alkitaabi almawduci lilishaarati ila nubadi min cuyuuni alasma'i wama yatacallaqu biha wa fima dakartuhu tanbihun cala ma taraktuhu ولأن مقصودي تشريف الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وعشاق ليه وحد قاتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحواشيسا يوحي سيريسا كسابسا يتاريخ ديسا يوحي أبو إلهي كرامي النبي يا آثارتيسا ومناكسر إلهي عالمك وكما نيستي إناني مد كوب ميساهين walaa yumkinu istiqsaa'uhaa dabagalkeeda iyo waxa weeyaan in meel la ysugu keenaana suurtagal maaha iyo in la xasriyo laa siyama fi hada alkitaabi almawduuci lilishaarati ila nubdi min cuyuuni alasmaa'i wama yatacallaqu biha weliba kitaabkan yar in lagu koobaa suurtagal maaha ee aan ugu talagalay inaan ku tilmaamo waxyaabo ku saabsan asmaada ruwaadda oo ku tacalluqa wa fima taraktuhu dakartuhu tanbihun calaa ma taraktuhu wixii aan kawixii aan sheegayna waxay u tahay astaan iyo calaamad iyo baraarujin waxa aan ka tegay wuxu uhi sheekhu waliana maqsuudii tashriifu lkitaabi bitasdiiri bacdi axwaali rasuli lahi sal l slam fi awali maqsuudka iyo ujeeddada aan ka leeyahay siirada kooban iyo nubdada kooban ee ay nebi maxamed sala allahu calay wasalam ka sheegay waxa ay ku saabsan tahay ama ujeeddadeedu ay tahay oo aan ka rabaa inaan ku bilaabo kitaabka wax ka mid a axwaashii rasuulka sala allahu calayh wasalam awalkiisa maadaamuu magacaan ruwaad ku saabsan yahay waqad xasala dalika walilahi alxamdu waana ii suurto gashay taasi buuri bal hadda dhegayso sheekhu wuxuu leeyay wakayfa laa yashrufu kitaabun sudira biaxwaali rasuuli lmustafa sidee baanu sharaf u yeelaynay nin kitaab lagu bilaabay axwaashii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo siiradiisi iyo taariikhdiisii wax ka midii walxabiibi almujtabaa iyo xabiibkii la doortay lagu bilaabay taarikhdiisa wax ka mid a khirati alcaalami wa khatami alnabiyiina imaami almuttaqiina wa sayidi almursaliina haadi lummati wnabiyu raxmati wazaadahu allahu fadla washarafan ladayhi walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka wuxuu tilmaamaya sheekhu in nabiga calayhi salaatu wasalaam kelimaadka kooban ee taariikhdiisii iyo siiradiisii iyo axwaashiisii uu ka sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ujeeddada uu ka leeyahay tahay inaanu kitaabku ka madhnaanin wax nebi maxamed ku saabsan sala allah alay wasalam kitaabkaasi waa kitaab aada u qiimo badan ahlulcilmiga agtoodana qiimo badan ku leh muqadamadii markaa kitaabka ee sheekhu uu sidaa ugu bilaabay ayaa la soo jaray ee nebiga ku saabsanayd sala allahu calayh wasalam kadibna markaasaa gaar halkan loogu daabacay oo loogu taxqiijiyey sida aynu horteennaba ku hayno runtiina waa kitaab yar oo kooban laakiin cilmi aada u badan oo nebiga sala allahu calayh wasalam ku saabsan oo qofka muslimka ee daalibulcilmiga iska daa caalimka ee aanu ka maarmaynin ceebna ay tahay inuu ka jaahil noqdo sidaa awgeed baa markay arkeen culimmadu iyo muxaqiqiinta ragga noole markay arkeen qiimaha uu leeyahay ayay soo jareen intii markaasaa gaar loo daabacay nebiga calayh salatu slam ku saabsan imaamu nawowi raximah llah waxba ku dheeraan mayno taariikhdiisa waa imaam la yaqaano oo macruuf ah waxaanu dhashay lix boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriga ayuu meesha nawo la ydhaha ku dhashay oo ka mid ah bilaad shaam min ardi xawraan waxa weeyaan caalim runtii culimada islaamku ay ku intifaacday oo fadli iyo cilmiba u saaxiiba ayuu ahaa ilaahayna wuxuu isugu daray bay culimadu dhahaan cilmi uu ka feedho buuxsado ilaahay u furay iyo zuhdi adduunyada uu ka zaahid ahaa iyo isagoo ahaa dadka qofka dadka khayrka fara wana xumaantana u diida oo lagu bartay mualafaad badan iyo kutub badan buu leeyahay waxaa ka mid a kutubta naqaane uu leeyahay caanka alarbaciin anawawiya waa afartan xadiis oo nebiga sala allahu alay wasalam ka sugan intooda badani oo waxa weeyaan usuushii islaamka ah uu ku qoray ku ururiyey waxaa ka mid a kitaabkiisa macruufka riyaadu saalixiinka oo dadka badankooda ay yaqaanaan waxaa ka mid ah kutubtiisa imaamu muslim saxiix imaam muslim sharaxa uu sharaxay waxaa ka mid a kitaabka macruufka rawdat aalibiinka la yidhaahdo iyo kutub kale waxa uu dhintay imaamu nawi raximahullah dimashik buu ku dhintay waxa uu waana meeshii maaragtay uu runtii ku barbaaray marka iyada ayuu ku dhintay lix boqol iyo lix iyo toddobaatankii hijiriga isagoo dhowr iyo konton jir ah raximah llahu raxmatan waasica kitaabka haddaad saa u eegto waxa uu sheekhu kaga warramay kitaabkan nebiga sala allahu alay wasalam nasabkiisii magacaantiisii iyo kunyadiisii wax ku saabsan waalidkiisii dhalay awlaadu isagu dhalay waktigu nebigu sala allahu alay wasalam dhintay iyo dhimashadiisii rasuulka sal alla alay slam barbaari barbaaridii uu barbaaray iyo korniinkiisii iyo ciddii uu la koray iyo ciddii nuujisay waxaa kaluu sheegay rasuulka sala allahu caleyh wasalam xaasaskiisii iyo waxa weeyaan hijradiisii awlaaddiisii adeeradii waxa weeyaan maaragtay eedooyinkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa kaluu ka warramay sheekhu halkan oo wax ka sheegay mawaalidii iyo addoommadii addoommadiisii ciddii khadamka iyo shaqaalaha nebiga u ahayd kutaabtii waxyiga qori jirtay rusushu nebigu sala allahu caleyh wasalam iyo dadku ergooyinka u diri jiray ee uu u diri jiray ciddii uu doonayo inuu warkiisa gaadhsiiyo mu-adiniintiisii nebiga sala allahu caleyh wasalam rasuulku maalintuu dhintay cumrigiisu intuu haa inta qasuu duulay yacni waxa weeyaan xajkii uu xajiyey akhlaaqdiisii wax ka mida mucjizaadkiisii wax ka mida rasuulka sala allahu aleyh wasalam khasaa'istiisii wax ka mida runtii waay markaa kuu muuqataa qiimaha runtii kitaabkaasi uu leeyahay qof kastoo muslimina inuu ogaado oo uu ehelkiisa iyo awlaaddiisa iyo ardaydiisa uu baro waa laga maarmaan waxaa sheekhu ka bilaabay nasabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa wada aragtaan qaybo kitaabka ka mida waxaan ku talagalay yani waxa weeyaan inaa idinku akridaan waayo waa uu koobkooban yahi waana akrin kartaan rasuulka sal alla alay slam markuu sheekhu nasabkiisii sheegay waxa uu sheegay tirsiintiisii nabiga sal allahu aleyh wasalam waxaanu gaadhsiiyey ilaa cadnaan ilaa cadnaan ayuu gaadhsiiyey markuu ilaa cadnaan gaadhsiiye ku yuri huwa maxamedu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ibnu cabdillaahi ibnu cabdimualib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab ibnu lu-ay ibnu khaalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khuseyma ibnu mudrik ibnu mudrika ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nizaar ibnu macad ibnu cadnaan ayuu wuxuu ku yuri sheekhu ilaa hunaa ijmacu lumma abtisiinta nebiga ilaa halkaa waa laysku ijmacsan yahe ummadda waa isku waafaqsanta nebigu inuu min waladi cadnaan yahay abtirsiintiisuna ilaa halkaa ay soo gaadho culimada taariikhdu way isku waafaqsantay nebiga caleyh isalaatu wasalaam wa amaa maa bacdahu ilaa aadam cadnaan wixii ka dambeeya ilaa nebiyullaahi aadam laga gaadho fa mukhtalafuun fiihi ashaddu ikhtilaafin waa mid laysku khilaafsan yahay oo aan lagu heshiin oo aqwaal cidda ka badan laga sheegay wax daliilaho aqwaashaasi ay leedahayna ma jirto oo kala saaraa markaasuu sheekhu wuxuu ku yuri qaala alculamaau walaa yasixu fiihi shayun yuctamadu shay la ictimaado oo la qabsan karo oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nasabkiisa laga bilaabo cadnaan ilaa aadam nabiyullaahi nabiyullaahi maxamed iyo dee khalqigaba dee in nebi aadam laga farca ay ka farcameen waa oy min waladi aadam yihiin waa shakilaantaasi laakiin abtirsiintiisa ilaa aadam qaabkee ayaa loo tirinayaa laga bilaabo cadnaan ilaa aadam waa la ysku khilaafsan yahay wax nasoo la ictimaado oo lagu kala baxana lama hayaba kudhisho waa khulaaso sidaa awgeed waa inaad ogaatid nabigeena calayhi salaatu wasalaam abtirsiintiisa sidaan abtirsiinteedana u xifdinayno inaynu xifdino weeye oo aynu noqono dad yaqaana wallaahi maanta qaswiga inagu dhacayo walaalayaal dhibkayna aleelay waxaynu maraynaa kuweenna waxa weeyaan dadku dee ay yidhaahaan aqoon bay leeyihiin ama aqoon-yahanada ama jaamacadaha ku jira ama brofesorada ah qaarkeed haddaad weydiisaad ku tiraa nebi maxamed sala allahu alay waslam abtirsiintiisi ma taqaanaa garan maayo waxba ka garan maayo hadduu ugu bato waatuu kuu sheego ninkooda fariidkaahi ninka kuuhaa nabiga abiy cabdillahi baa la odhan jiray marka haddii laakiin la dhaa bal adigu abtirso waxaa laga yaabaa inuu wada ilaa shixisaad haddaanu dhaafinba oo aanu meelo kala geynba marka waxay ka mid tahay runtii waxyaabaha ku tusinaya dhibka inoogu dhacayo siaynu u fogaanay ee ay khafladu inoogu dhacday sheekhu markuu intaa ka soo baxay khulaasana kuu sheegay nebigu in abtirsiintiisa laysku waafaqsan yahe laga gaadho laga bilaabo magiciisa ilaa iyo laga gaadho nebiga sal allahu alay wasalam awowgii cadnaan ayuu wuxuu kuu sheegay in intaa laysku waafaqsan yahay wixii ka hadhayna laysku khilaafsan yahay laakiin nebigu inuu nebiyullaahi aadam tafiirtiisii yahay iyo ummadda kalaba dee shaki kuma sugnaa laakiin abtirsiinta qaabkeeba ay u gaadhaya halkaasaa la isku haysta sheekhu wuxuu ku xigsiiyey nabiga sala allahu alay waslam kuniyadiisii kuniyadu iyo magacaantiisii kunyatu nabiy sala allahu aleyh wasalam almashhuura waxay ahayd buu ku yihi abulqaasim waxa uu yihi imaamu dahabi sida hoosta ku taalla waqad tawaatara ana kunyatahu abulqaasim nabiga alay sla sl kunyadiisu inay abulqaasim tahay way tawaaturtay nabiyullaahi jibriille nabiga sala allahu alay wasalam mararka qaarkood waxaa wakanaahu jibriilu sala allahu alay wasalam abu ibraahim abaa ibraahim ayuu ku kiniyeeyey jibriillah wakannahu jibriil abaa ibraahim laakiin isnaadkeedu taas may ansixin sida ay culimadu tilmaameen rasuulku sala allahu alayh wasalam kuniyadu waa maxay horta kuniyadu waxa weeye carabtu waxa ay taqaanay ilaa iminkana taqaanaa in qofka waxa weeyaan marka la doonayo in la sharfo oo loo yeedho magiciisa uguma yeedhi jirina awlaaddiisa cidda ugu weyn baa loogu kuniyeyn jiray oo loogu yeedhi jiray ama kuniyaa loo bixin jiray iyadoo lagu sharfayo markaa qof hadday kunyadiisa ugu yeedhaan tashriif iyo sharaf bay tilmaamaysaa tashriif iyo sharaf ayay tilmaamaysaa markaa nebiga calayhi salatu salaam abulqaasim baa la odhan jiray oo maxaa ku xidhan inaad nebiga kunyadiisa barato iyo asmaadiisa aada barato dee axkaam sharciga ku xidhan axkaamta sharciga ku xidhan waxaa ka mid ah ma lala bixi karaa nebiga sal alla alay slam magaciisii ma lala bixi karaa nebiga sal ly slam kunyadiisii masaa'il cilmiyo laga hadla weeye oo nusuusi ay ku soo aroortay sida awgeed haddaanaad kunyadiisiiba aqoonin dee masaladaasi kuu bixi mayso xadiis waxaa kusoo aroortay nebigu inu yihi tasamu biismi magacayga la baxa oo isku magacaaba walaa takanu bikunyati kunyadayda hala bixinay bu nebigu alayh salaatu wasalaam marka axkaam sharciga ku tacalluqda rasuulka sala allahu alayh wasalam asmaa badan ayuu lahaa wuxuu hi walirasuuli llahi sala allahu alayh wasalam asmaau kaiira nebigu asmaa badan ayaa waxa weeyaan u lahaa asmaadaasi siday culimmadu tilmaameen qustullaani iyo ragga la midkaay waxay dhahan wa karat lasmaai tadullu calaa sharafi lmusama culimmaduna waa sheegaan masalada aad bay ugu celceliyeen asmaada faraha badan ee uu qofku yeeshaana waxay tilmaamaysaa sharafta musamaha asmaadaalihi uu leeyahay ilaahay asmaa badan buu leeyahay asmaadiisa sagaal iyo sagaashan isamoo dee la yaqaana ka mid a kuwa aan la aqoonina waa ka mid waxay ku tusinaysaa fadliga ilaahay jala wacalaa waxa weeyaan maxaa dhahayay daataysa sharafta badan waxa weeyaan iyo qiimaheeda rasuulka sal allahu alay wasalam asmaadiisa culamada qaar baa kutub ka alifay ama musanafaadkooda qaarkood ugu gaar yeelay abwaab oo aada uga hadlay siduu sheekhu sheegayna waxaa ka mid ah ibnu casaakir yani waxa weeyaan nebiga calayh isalaatu wasalaam asmaadiisa waxaaba u gaari u gaar yeelay abwaab khaasa oo ka mida kitaabkiisa taarikhu dimashik asmaa badanna waa sheegay asmaadaa uu sheegay wax saxiixana way leedahay sida sheekhuu sheegay oo uu yidhi afrada fiiha alxaafid abulqaasim cali bnu xasan bn hibat illah bn cabdillahi shaafici dimashik almacruuf ibn casaakir raximah llah baaban fi taarikh dimashik dakara fiiha asmaaa kaiiru ku sheegay jaa bacduha fi saxiixayn wa baaqiha fi kayriha asmaadaas qaarkeed saxiixaynkay ku sugan yihiin qaarkeedna masaadirta kale iyo kutubta kale ayay ku yimaadeen nabiga alayh salatu slam asmaadiisa waxaa ka mid a maxamed wuxuu ku yidhi sheekhu minha waxaa ka mid a maxamed iyo axmed iyo xaashir iyo caaqib iyo muqafi iyo maaxi iyo khaatimu nabiyiin nabiy raxma nabiy lmalxama wa fii riwaayati nabiy lmalaaxim wanabiyu tawba walfatix wa taha wa yaasiin wa cabdallah nabiga sal allahu aleh wasalam asmaada uu sheekhu sheegay in badanoo kamidii way sugan tahay haddaad xagga hoose eegto waxauu sheekhu yihi ashyaadan uu sheekhu sheegay qaarkood waa asmaa qaarkoodna waa sifaat nebiguu lahaa calayh isalatu salaam badankeeduna way sugan tahay oo axaadiis saxiixa ayay ku sugan tahay marka laga reebo faatix iyo taaha iyo yaasiin saddexdaasi lam yahbut annaha min asmaai nabiyi sala allah alay wasalam ma sugna inay ka mid tahay asmaadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka mid yihiin ma sugna oo axaadiis saxiixa kumay soo aroorin laakiin nebiga maxamed iyo axmed iyo xaashir iyo caaqib iyo muqafi iyo maaxi waxa weeyaan inay asmaadiisi yihiin axaadiis saxiixa ayaa kusoo aroortay oo nebiga sal allahu alay wasalam ka sugan asmaada nebiguna waa asmaa aclaam keliya maaha waa aclaamun waa awsaaf oo maxamed macneheedu waxa weye kii la mahadiyey washuqa lahu min ismihi liyujilahu fadulcarshi maxmuudu wahada muxamedun buu yihahn waxa weeyaan shaacirka nabiga sal allahu calayh wasalam asmaadiisu macno ayay leedahay laakiin asmaada dadka kale waa aclaam qura ama asmaada ilaah iyo asmaada nebigu sal allahu alayh wasalam waxa weeyaan waa awsaafun wa aclaam abu bakr albayhaqi raximah llah waxa uu yidhi zaada bacdu lculamaai culamada qaar baa asmaa kala sheegay markuu asmaadii sugnayd sheegay wax ka mid a ayuu wuxuu yidhi culamada qaarkood waxay siyaadiyeen markaase waxay yidhahdeen ilaahay qur-aanka nebiga wuxuu ku magacaabay fi lqur'aan rasuula nabiyan umiyan shaahidan mubashiran nadiiran daaciyan ila allahi biidnihi wasiraajan muniiran ra'uufan raxiiman wmudkiran wajcalahu raxmatan wanicmatan wahaadiyan laakiin kuwaasi waa awsaaf waxa weeyaan nebigu sal allahu alay waslam sifaad uu lahaa weeye ee asmaa maaha xadiidka asmaadaa sheekhu uu sheegay ee aynu tilmaanay nebiga sala allahu calayh wasalam waa ay u sugan tahay xadiiska cabdillahi bni cabaas isagu xadiis daciifa weeye iska dhaaf waxaa kaluu sheegay abubakr albayhaqi abubakr ibni carabi inuu yidhi suufiyada qaarkood waxay idhahdeen nebigu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay kun magac nebiguna wuxuu leeyahay kun magac laakiin waa hadal daciif ah weeye siduu isaguba uu tilmaamay waxau sheekhu uga gudbay inuu tilmaamo rasuulka sala allahu alayh wasalam hooyadii waxyaabaha laga yaabo in dee dadka maarata haddii la weydiiyo aanay soo saarin bay ka mid tahay nabiga sal allahu alay wasalam hooyadii waxaa la odhan jiray aamina bintu wahab ibnu cabdimanaaf ibnu zuhra ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab ibnu luay ibnu khaalib saas ayaa la odhan jiray nabiga sal allahu alay wasalam hooyadii waxaanay dhimatay iyadoo gaalad ah rasuulka sal allahu alay wasalam intaan waxyuu kusoo degin bay dhimatay oo dee nebigu alayh isalaatu wasalaam isagoo yarbaabay dhimatay hooyadii marka markiuu ilaahay weydiistay inuu ilaahay u dambi dhaafo uu nebigu alayh salatu wasalaam taa weydiistayna waa loo diiday maa kaana linabiyi waladiina aamanuu macahu waxaa la yidhi uma banaana nebiga inuu u istikfaar dalbo dadyaga mushrikiinta ah ma kana linabiyi waladiina aamanuu macahu an yastakfiruu lilmushrikiina walaw kanuu uli qurba buu ilah yidhi saxaabada rasulka sal alla alay slam waxay sheegeen nebiga oo intuu hoo ilaahay inuu nebigu weydiistay bal ilaahay oo hooyada haddaba aan soo siyaarto qabrigeedii oo uu soo maray deedna inuu ka dul ooyo saxaabadii la ooyey nabiga alayh isalaatu wasalaam rasuulku sal allahu alay wasalam waxa uu sheekhu yihi waxa uu dhashay caam alfiil waana sida saxiixa ah ee mashhuurka ah culimada qaarkoodna waxay yidhaaheen buu yihi soddon sano kadib caam alfiil buu nebigu dhashay qaarna waxay yidhahen afartan kadib qaarna waxay idhaaheen toban sano kadib saxiixu waxa weeye laakiin nebigu inuu caamka laftiisa dhintay siduu kuu sheegay wa saxiixu lmashhuur sida saxiixa mashhuurka waxa weeye annahu wulida caama alfiil inuu nebigu sal alla alay wasalam sanadka caamalfiil la odhan jiray inuu dhintay culimo badan oo uu ka mid yahay ibraahim ibnu mundir alxisaami oo bukhaari sheekhiisiiya iyo khaliifat bnu khayaad oo maarata mu'arikhiinta islaamka ka mid a iyo wa aakharuun ayaa waxay soo naqliyeen iyo culimo kale alijmac calaa hada in nebigu calayh isalaatu wasalaam uu dhashay camal fiil in laysku waafaqsan yahay waxaa kale isku waafaqeen buri culimadaasi annahu wulida yowma alithniin yowma alithnain min shahri rabiici lawal maalin isniina oo shahru rabiicu lawal ka mida inuu dhashay nebigu calayh salatu wasalaam marka maxaad halkaa ka fahamtay nebigu camal fiil buu dhashay calayhi salaam maalin isniinana waa dhashay bisha uu nebigu dhashay meel rabiicu lawal bahd wاkhtalafuu waxay isku khilaafeen hal huwa fi lyawm اthaniyi aw اthamini aw اlcaashiri aw اthani cashar fahadii arbacatu aqwaali mashhuura nebigu inuu maalin isniina dhashay bisha rabiiculawal laydhaana dhashay way isku waafaqeen buguri sheekhu laakiin waxa ay isku khilaafeen culimadii maalintii uu bishaa ka dhashay ma maalinta labaad bay ahayd ma sideedaad bay ahayd ma tobnaad bay ahayd ma labiyo tobnaad bay ahayd waa afar qowloo mashhuura bu bal hadda halka hoose u yara dig wuxuu ku yihi mucalliqa sheekha khaalid bin cabdiraxmaan ashaayic ee kitaabka taxqiijiyey wuxuu uhi waalkhilaafu fi hada kabiir khilaafka arrintaa ku suganna wuu badan yahay nebigu maalintee buu dhashay bidabdi walaa yumkinu alqaطcu waljazmu fiihi id likulli qowlin naasiruuhu min alculamaai suurtagalla maaha in qowl kamida la jasmiyo oo la idhaha qowlkaasaa saxa waayo qowl walba culimaa ku tagtay waxyaabaha aad taa ka faa'iidaysa waxaa ka mid ah nebigu maalintii uu dhashay iyo sanadku dhashay iyo bishuu dhashay haddii aad fahanto waxaad ka faa'iidaysaa masaa'il cilmiga ku xidhan inaad xukunkeeda si yaro fudud gaari karto haddii la dhaa nebigu maalintuu dhashay lama lama maxaa dhahay maalintii uu dhashay bishu intay ahayd lamaba garan maayo wax nas ah oo ku soo arooray oo suganna ma jiro rasuulku inuu isniin dhashay way sugantay laakiin isniintaasi bisha ay ka mid ahaydee rabiicul awal sida sheekhu uu sheegaayo maalintii ay ahayd lama garanayo ma bisha tobankeediiba ma labadeediiba ma sideedeediiba ma labayo tobankeediiba aqwaal kaloo badanna waa jirta in markaa la idhaahdo bisha labayo tobankeedii ama bisha maalin maalmaheedii kamida in la idhaahdo maalintaas uunbuu nebigu dhashay oo dabadeedna waxaanu dhigaynaa mawlidunebigii oo ixtifaal baanu samaynaynaa oo xukunkaa iyo masalada laga tartiibiyo ma sax bay noqonaysaa dee maalintaba la garan maayo maxayd mawlid dhigtaa lamaba garanayo maalinta taarikhdu intay ahayd wax nasana looma hayo ilaahay raxmaddiisayna ka mid tahay inaan la garanaynin maalintii bisha maalintii bidabdi maalinta ay tahay ay bisha ka tahay waayo dad badan baaba dee axkaam inaana ku xidhnayn buu ilaahay dadka tusaya sidaa awgeed qofka mawlidunabi baan dhigayaale waxaan leenahay maalintuu nabigu dhashay isniin bay ahayd sax laakiin isniintu bisha maalintay ka ahayd yaa kuu sheegay ma tobanba ma labaatanba ma soddonba ma afartanba ma bisha soddonkeeda ma shan iyo tobankeeda ma labadeeda ma saddexdeeda ma afarteeda ma cinda kamas si awgeed waa taxaqum waa sheegasho waa dacwa aan daliil lahayn dee siday culimadu sameeye sheegaanna oo caddeeyeenna dee waa bidca mawlidku ixtifaalka mawlidka loo dhiga sheekhu markuu sheegay nebigu sal allahu alay wasalam maalintuu dhashaybu wuxuu kuu sheegay goortuu dhintay nebigu calayh isalaatu wasalaam nebigu goormuu dhashay waxaa laguu sheegay sanadkii iyo maalintii waxyaabaha mawliidka yani ixtifaalkii sameeya nimankaasi ka hor imanaya waxaa ka mid a rasuulku sal allahu alay slam waxaa ku sharciyey in la samo maalinta isniinta iyo khamiista iyaguna dee xaflad bay ka dhigtaanoo hilibkaa laysla dhaca soo maha wa tuwufiya sala allahu alayh wasalama duxaa yowma litnain nabigu sala allahu alayh wasalam maalin isniin ah barqadeed buu dhintay liitnatay casharata leyla sanad min shahri rabiici alawal labiyo toban cishayaday tagtay oo rabiicu lawal ka mid sanata ixdaa ashri casharata min alhijra ixdaa casharata min alhijra sanadii koob iyo tobnaad ee hijrada wa minhaa buu sheekhu ku yidhi ibtidaau taariikhi taariikhda muslimiinta taariikhda hijriga inuu naqaano halkaas ayaa laga soo bilaabay halkaas ayaa laga soo bilaabay masalada ku saabsan nebigu sala allahu alay wasalam goormuu dhintay culimadu way isku waafaqsan yihiin in waxa weeyaan uu nebigu sala allahu alay wasalam dhintay sanadii koob iyo tobnaad ee hijriga waxaa kale culimadu isku waafaqsan yihiin inuu bisha uu nebigu dhintay ay rabiiculawal ahayd bishii rabiiculawal ee sanadkii koob iyo tobnaad ee hijriga imisay maraysaa taarikhda hijrigeed maanta waxay maraysaa kun iyo afar boqol iyo iyo afar iyo soddon soo ma waxaa kale culimadu isku waafaqeen inuu ahaa maalin isniina maalintaa uu nebigu dhintay yani waxaa yakaadu dalika yakunu ijmaca ijmac bay kudhintay ku dhowda laakiin maalintaa maalintaa isniinta iyo taariikhdeeda waa la isku khilaafsay sheekhu iminka wuxuu nagu yihi maalintii labayo toban markay tegeen bisha labayo toban cish markay tegeen bisha labayo toban cish markay ka tegeen hase yeeshee culimada qaarkood waxay idhaaheen bisha maalintii bishaas rabiicul awal kowdeed buu nabigu dhintay qaarkood waxay dhaheen maalintii labaad buu nabigu dhintay qaarkood waxay dhaheen maalintii sideedaad buu dhintay qaarkood wuxuu dhahay maalintii labiyo tobnaad buu dhintay qaarkood wuxuu dhahay maalintii saddexiyo tobnaad buu dhintay waxaana aqwaasha ugu qawisan siduu sheekhu kuu sheegay saddex qowl in la dhaha maalintii labaad ayuu nebigu dhintay sanadii koob iyo tobnaad ee hijiriga bishii rabiicul awal labadeedii buu nebigu dhintay waana sida xaafid ibn xajar iyo culimo kale ku tegey iyo in la dhaha maya maalintii labiyo tobankii bisha ayuu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam rabiicul awal waa sidii jamhuurku qabaa iyo in la dhaamaya maalintii saddex iyo tobnaad ayuu nebigu dhintay oo labayo toban cisho markay tegeen sheegeen culamada qaarna tilmaameen taasina waxay kutusinaysaa iyana maalintaa nebigu uu dhintay khilaafka ku sugan ayay kutusinaysaa hase yeeshee khilaafkaasi wuu ka wuu ka sokeeyaa ama wuu wuu wuu ka wuu ka duwan yahay oo wuu ka fudud yahay khilaafkii ku sugnaa maalintuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam marka taasna waxaad ka ogaatay maalintuu nebigu dhintay taariikhdu intay ahayd bishuna intay ahayd nebiga sala allahu alayh wasalam markuu sheekhu sheegay waktigii uu dhintay waxa uu sheekhu sheegay raximah llah goormaa la aasay nebiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu uhi sheekha waxaa la aasay sheekhu wuxuu uhi dufina yowma huluthaa yowma huluthaa xiina zaalat ishamsu nebiga waxaa la aasay maalin isniin uu dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la aasay salaasadii mise waxaa la aasay arbacadii waa la isku khilaafay saxiixuna waxa weye sida xaafid ibnu kathiir uu sheegay oo nebigu maalintii isniintii intii hadhay meydkiisu waa yaalay maalintii salaasadii oo dhanna waa yaalay waxaa nebiga la aasay maalintii arbacadii ayaa la aasay oo godka la dhigay culimo aada u badanoo muxaqiqiinana masalada sheegay oo waxa weya sidaa ku tegay oo kuwa horeyo kuwa dambaba nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay wuxuu sheekhu yihi salaasan wa situuna sana saddex iyo lixdan jir buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam culamada qaar baa yidhi shan iyo lixdan sanuu nebigu jiray qaarkoodna waxay dhaheen lixdan sanuu jiray laakiin sheekhu wuxuu ku yihi waalwalu asaxu wa watuufiya sala allahu calayhi wasalam walahu halaasun wa situuna sana وقيل خمس وستون سنة وقيل ستون سنة والأول أصح وأكثر تهرانا صحيح سنة وعام العلم جرها وقد جاءت الأقوال الثلاثة أقواش الصدح ذا عبارة صحيحة أي كتابة صحيح البخاري وكهرانا شيخ وما صحيح أي صحيح مسلم أن علماء قرقدوا حلي والله جمعين يا يو اسكما هرمانا يان والنبي صلى الله عليه وسلم وحن منك عربية يقانين tirada tirada waxa weeyaan dhammayska ah waxa dheeraadka ah ee dheer way jiri jireen marka ciddii nebiga sala allahu alayh wasalam tiri shan iyo lixdan sanuu jiray waxay ku dareen sanadku dhashay iyo sanadku dhintay ayay tiri cidda tiri nebigu sala allahu alayh wasalam saddex iyo lixdan buu jiray labadaa kumay darin kii uu dhashay iyo kuu dhintay kumay darin marka kusuurtay meesha ka saareen bay culimada qaarkood oo waxay carabi taqaaneen haddii qof taariikh maalan saddex iyo soddon ay u baahdaan inay sheegaan mararka qaarkood saddexdaa dheeraadka waa iska jiri jireenoo soddon soddon bay ahayd bay odhan jireen wuxuu ku yidhi sheekhu wa saxiixu sida saxdaahina waa halaasun wa situuna sana sida saxdaa nebiga sala allahu alay slam xadiisa saxda ahay ee uu ku dhintay waxa uu ahaa saddex iyo lixdan jir buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana sidii wakada saxiixu fii sina abi bakrin wa cumarin wa caliyin wa caaisha radia allahu canhum halaasun wa situuna sana abu bakr iyo cumar iyo cali iyo caaisha afartaa saxaabadiisii ka midina oo saddex khulafadii ah iyo nebiga calayh isalaatu wasalaam gabadhiisii caaisha oo uu dumarkiisa ugu jeclaa nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaa saxa dhammaantood inay saddex iyo lixdan sano ku dhinteen sheekhu wuxuu sheegay hadal ayuu kasoo naqliyey culamada qaarkood laga wariyey oo sheegaya inuu nebigu maalin isniina dhashay maalin isniinana waxa weeyaan waxyiga lagu soo dejiyey maalin isniinana uu hijrooday maalin isniinana uu madiine soo galay maalin isniinana uu dhintay cabdillah bn cabbaas ayaa laga wariyaa sixadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo aroortay siduu sheekhu sheegay waruwiya annahu sala allahu alayh wasalam wulida makhtuunan masruuran sal allahu alay wasalam waxay dhahaan waxa uu dhashay isaga oo gudan waxaa kaluu dhashay isagoo masruur ah oo aan xundhur ahayn yani xundhur mandheer ku taallay may jirin nabiga alayh salatu salaam oo laga jaray isagoo masruur aan mandheer lahayn oo qudicat suratuhu ayaa las ayaa ayaa ayay culimada qaarkood sheegeen lana wariyey laakiin xadiiska masalada ku saabsani muu ansixin waa bal waaba xadiis ay culimada qaarkood aada uga hadleen ibnu jawsi fi mawduucaat xadiista mawduucaadkaabuu kitaabka uu kaga warramayo ayuu ku soo arooriyey oo uu sheegay inaan warka waxba ka jirin nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu kanfay saddex maro oo cadcad kufina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fi alaasati ahwaabin biid saddex maro oo cadcad baa nabiga sala allahu alayh wasalam lagu kanfay laysa fiiha qamiisun walaa cumaama qamiis qamiis iyo cumaamadi toonna kumay jirin sida saxiixaynka ku sugan waxa uu yihi abu axmed alxaakim walama udrija rasuulu llahi sala allahu alay slam fi akfaani nabiga markii la kanfay wawudica calaa sariirihi calaa shafiiri lqabri sariirtiisiina inta la saaray qabriga dhinaciisa la dhigay dakhala annaasu arsaalan yusalluuna calayhi fawjan fawjan dadku iyagoo kooxa kooxaabay usoo gelayeen oo ku tukanayeen laaya qof walba intuu isdultaagu ku tukanaya nabiga sal lla ly slam laa yaumuhum axad cidina may tujinin cidina may tujinaynin oo nabiga sal alla alay wasalam qof walba markuu soo galo isagoo ku tukanay dadna uu baxay waxaa ugu hor tukaday buu yihi cabbaas dabeedna waxaa ku xigay reer banu haashim dabeedna waxaa ku xigay muhaajiriintii dabeedna waxaa ku xigay ansaartii daedna waxaa ku xigay dadkii kale markii dad raggii ay dhammeeyeenna carruurtii ayaa soo galay oo nabiga sal alla alay wasalam usoo galay oo waxa weeyaan iyaguna sidii oo kale sameeyey uma nisaa dabeedna dumarkii ayaa iyaguna soo galay oo ku tukaday uma dufina rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebiga waa la aasay wanuzila wanazala fii xafratihi qabrigiisa nebiga waxaa ku degay oo iilka dhigay nebiga cabbaas iyo cali iyo fadli iyo quthab oo cabbaas labadaba u dhashay cabbaas iyo cali waa nebiga adeeradii cabbaas waa nebiga adeerkii cali bin abi taalibna waa adeerkii soo ma fadli ibnu cabbaas iyo qutham ibnu cabbaas oo iyaguna waxa weyaan cabbaas ibnu cabdilmudalib dhalay ayaa nebiga sala allahu alay wasalam qabriga dhigay iyo shukraan oo ka mid ah axad waalidiisii nabiga sal alla alay slam iyo addoomadiisii saas waxaana la idhaha buu ku yidhi xaafid ibnu kasiir sida halka hoose uu ku sheegay wuxuu yihi ina salaatahum calayhi furaada nebiga salaaddii dadku ay ku tukadeen keli keli baayd lam yaumhum axadun qofna ma tujinin amrun mujmacun calayhi wey waa arrin aan laa khilaafa fiihi khilaaf ku sugnayn inaan nebigu calayhi salatu wasalaam salaaddii lagu tukaday ciidina nebiga aanay tukano si jamaca aan loogu tukanin nebiga calayhi salatu wasalaam ee dadku qof walba intuu mar u galay uu ku tukaday dabadeedna uu ka soo baxay laakiin sababta nebiga sala allahu alay wasalam qof walba gaarkiisa ugu tukaday tacliilka lagu cilaynayo ayaa culimadii isku khilaaftay waqad ikhtilifa fii tacliilihi maxaa nebiga calayh salaatu wasalaam gaargaar loogu tukaday ee mar loogu wada tukan waayey imaam shaafici sida uu sheegay waxau yihi inamaa salluu calayhi maratan bacda mara afdaadan licidami qadrihi isagoo koox kooxa ayay nebiga sala allahu alay wasalam qoloba mar ku tukatay sababta nabiga sal l sl markii loogu tukan waayey waa cidamu qadrihi qadarkiisa weynaantiisa iyo sharaftiida weynaantiisa awgeed walimunaafasatihim an yaumahum calayhi axad iyo iyagoo u baratamayey oo nin walba uu jeclaa inaan cidi ku tuji cidi tujinine isagu nabiga calayh salatu wasalaam uu ku tukado subxaan allah waxaad sawirtaa madiina iyo magaalada rasuulka sala allahu alayh wasalam oo nebi maxamed oo meydi dhex yaallo oo dadku ay wareereen waxa uu yihi anas ibn malik raximah llah maan arag maalin ay ka qurux badnayd madiiniyaasoo gal alayhi salaatu wasalaam manaan arag buu ihi maalin ka dulmo badan oo ka murugo badan oo waxa weeyaan madiini ay ka fool xumayd maalintuu nebi maxamed sal alla alay tiina dadka ku dhacay iyo wareerkii iyo habqanka ku dhacay iyo argagixii ayaa dadka ka taran batay waana tuu nebigu uhi sal alla alay waslam qof kastoo masiiba ku dhacdo oo ummadayda kamid ihi ha ogaada buu nebigu sal allahu alayh wasalam oo xasuusto masiibadaasi inay ka weynayd tii aniga geeridayda aniga geeridayda masiibada ummadda ugu dhacaysa geeridayda darteed inay taasi ka weyntahay ha ogaada bu nabig alay markaa kullu gabadhi saxaabiyaddaay markii layidhi hebel baa dhintay oo hebelkana waa dhintay oo ninkaas namadaadi way dhintay oo aabbaha waa dhintay oo dadkii loo tiriyey ayaa waxay tiri waryaanay nebi maxamed ma noolyahi calayhi salaatu wasalaam markaasa la hayo wuu noolyahi markaasa waxay tihi kullu masiibatin duunahu jalalu masiibo kasta oo aan nebi maxamed yani tiisa ahayni way fududahay ba tir waxay ku tusinaysaa halkay dadka iimaankoodu taagnaayeen dumarkii muslimaadku caynkay ahaayeen radia allahu canhum iyo saxaabiyadkii ummahaat lmuuminiin iyo saxaabiyaadkii halkay joogeen iyo maanta halkii inagu joogno haddaan hormar dhigto waxa ui sheekhu qaala wuxu uhi wayuqaalu waxaa la yidhaha kaana usaamata ibnu zayd wa aws ibnu khawla macahum dadka nebiga sal l sl luxuudka dhigay maaragtay hawshaa ku jiray usaama ka mid a baa la yidhaahdaa laakiin naqliga sidaa ku saabsani culimmadu waxa ay sheegeen inaanu sugnayn nabiga calayh salaatu wasalaam dufina fi laxdi rasuulka sal ly slam qabriga la dhigay waxa waa shakun fi cardi lqabri alxuduuli laxdan oo nabiga sal allahu alay wasalam iil iyo laxdi ayaa loo sameeyey wa buniya calayhi sala allahu alayh wasalam fii laxdihi labanu laban baana lagu dhisay nabiga sal ly slam yuqaalu inaha tisca labanaat bal haddoo fiirso waxaa la yidhaahdaa sagaal laban baa saaray ama lixadkiisi uma ahaalu turaaba calayhi sal allah alay wasalam markaasaa nabiga ciidkii ku riday wa jucila qabruhu sala allahu alayh wasalam musataxan nabiga qabrigiisa waxaa laga dhigay mid siman wa rusha calayhi lmaau rashan biyana waa lagu rusheeyey ta sheegaysa in biyo lagu rusheeyey xadiiska kusoo arooray sanadkeedu waa daciif sida culimmadu sheegeen rasuulka sal allah alay wasalam waxay tihi caaisha radi allahu tacaala canha cafan jaabir bn cabdillahi wuxuu yihi ana nabiya sal l slam ulxida wanusiba calayhi labanu lasban warufica qabruhu min alardi naxwan min shabri nabiga calayh salatu wasalaam markii dhulka la dhigay qabrigiisa halkaa ka ayaa kor dhulka looga qaaday waxa weeyaan dabadeedna sidaas ayaa rasuulka sal allah alay wasalam lagu aasay taasina waxay kutusinaysaa sida caaisha sheegtay inaanay banaanayn in qubuurta la dhiso hadday banaanaan lahayd in cid qabrigeeda la dhisaa nebi maxamed baa sal ly sl bis laga dul samayn lahaa sidaas ayaa maaragtay ay laga qaadanaya oo waata uu nebigu yihi sal allahu alay wasalam saxaabadiisa ay yidhaaheen nebigu wuxuu yihi lacnat ullahi cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyahi masaajid yahuud iyo nasaare lacnadii ha ku dhacdo qubuurtii ambiyadooda waxay ka dhigeen oo ilahay naxariistiisa ka fogeeyo qubuurtii ambiyadooda waxay ka dhigeen waxa weeyaan masaajid iyo meele ay ku cibaadaystaan ayay ka dhigeen inta masaajidda ka dul dhiseen ayay ku dul dikrin jireen ay waxa weeyaan ku dul cibaadaysan jireen waxay tiri waxa uu yihi raawiga xadiiska warinaya yuxadiru maa sanacu waxa uu nebigu ka digaayey wixii ay sameeyeen in qabrigiisa lagu sameeyo sala allah alay wasalam weliba maalmuhuu dhimanaya wax yar ka hor ayuu nebigu sala allahu alay wasalam uu sidaa sameeyey sidaa ogeed baa caaisha waxay tiri walowlaa dalika lawubisa qabruhu haddaanu nebigu sidaa samayn lahayn oo ummadda saa ugaga digi lahayn oo aanu nabigu tilmaami lahayn inay xaaraan tahay qabrigiisa waa la muujin lahaa bay timi caaisha radi allahu tacala canha oo la dhisi lahaa saawgeed ma banaana qof muslima in qabrigiisa dhis laga dul dhiso qubad weyn loo sameeyo waxa weeyaan taaka wax ka badan in dhulka laga looga dul qaado ma banaana nebigu cali radi allahu tacala canhu markii uu uu diray wuxuu ku yihi laa tadac timhaalan ilaa damastah walaa qabran mushrifan ilaa sawayta qabri kasta oo dhulka laga kor la qaaday oo la dhisay waad simaysaa buu kuuri marka qubuurta sharciga la khilaafsiiyey sawaabkeedu waxa uu yahay dee waa in sharciga la waafajiyo laakiin in la nabshiyo maaha waxa uu sheekhu halkan tilmaamay masale kale masaladaasoo ku saabsan nebiga sala allahu calay wasalam waalidkii aabbihii goorma ayuu dhintay abu axmed alxaakim waxa uu leeyahay maata cabdullahi waalidu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam walirasuuli llahi amaaniyat wacishruuna shahra nabiga sala allahu alay wasalam aabbihi wuxuu dhintay isagoo nabigu jiray sideed iyo labaatan bilood waxaa la yihi maya isagoo sagaal bilood jiray maya waxaa la yidhi isagoo toddoba bilood jiray maya waxaa la yidhi waxaa u dhintay isagoo jira madiinaanu ku dhintay nebiga aabihii haddaad halka hore u fiirsa halka hoose eegto waxa uu sheekhu kuu sheegay alladii calayhi jumhuuru lculamaa ana aabaa nabiyina maxamedin sala allahu alay wasalam cabdullahi bni cabdimualib qad tuwufiya rasuululahi qad tuwufiya wa rasuulu llahi sal alla alay slam xamlun fii batni ummi culimada badankoodu siday qabaan waxa weeyaan in nebiga sala allah alay wasalam aabihii uu dhintay isagoo nebigu sal allah alay wasalam aan dhalan oo uurka hooyadii ku jira waana sida ay rajaxeen ibnu qayim iyo ibnu kathiir iyo dahabi iyo ibnu xajar iyo ibnu jawsi iyo kuwa lamidka ah waana sida ay tilmaamaysa aayadda qur-aanka a daahirkeedu ilahay uli alam yajidka yatiiman fa aawaa miyaanu ilaahay miyaanan ku helin adigoo yatiima oo dabadeedna aanu ilaahay ku hoynin wa ablaqu lyutmi wa aclaa maraatibihi mowtu waalidihi wahuwa janiinun sala allah alay slam fi batni ummihi markaa sida ay culimada badankoodu qabaan sidaas weeye marka sida sheekhu uu sheegay ee ah nebigu calayhi salaatu wasalaam in uu aabihii dhintay isaga oo adduunyada jooga haba laysku khilaafay intii uu jiray ma sagaal bilood buu jiray ma toddo buu jiray ka yar buu jiray mise ka badan waa qowl daciifa qoonkaasi nebiga sala allahu alayh wasalam markii waalidkii uu dhintay isagoo dee uurka hooyadii ku jira waxaa koriyey rasuulka sal alla ly slam awowgii cabdimualib cabdimualibna wuxuu dhintay nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi sheekhu wamaata jaddu cabdilmualib walahu hamaani siniin cabdimualibna wuxuu dhintay isagoo nebigu sideed jira waxaana la yidhi isagoo lix jira dabadeedna waxa uu u dardaarmay abi aalib ayuu u dardaarmay isaguna sida mashhuurka ee caanka ahina waxa weeye in nebigu maalintii awowgii cabdimualib uu dhintay sideed jir ah وmاaتت أم رsuuل اللhi sلى الله عليه وسلم وlh ست سنين وقيiل أربع سنين وmاaتت بالأbواء مكان بيna مkةa والmdينة نeبga عليه الصلاaةu وaسلام hooyadiina waxay dhimatay isagoo lix jira waa sida صaxiixa ah waxaanay ku dhimatay abwa meesha la yidhaaho abwana waa meel u dhaxaysa maka iyo madiina waa makaan bayna makata wlmadiina alabwa ayaa la yidhaahdaa ayb markay halkaa ku dhimatay hooyadiina waxa ay ziyaaratay nabiga sal allahu alay wasalam abtiyaashii oo halkaa deganaa oo reer bani cadiif bn najaar ayay ayay ziyaaratay markaasay halkaa ku dhimatay rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu kuri sheekhu wabicita rasuulu llahi ila nnaasi kaafa wahuwa ibnu arbiciina sana nabiga sal allahu alay wasalam isagoo afartan jira ayaa lasoo diray dadka dhammaantood baana loo soo diray waxyigi waa lagu soo dejiyey culamada qaarkoodna waxay dhahan afartan cishiye maalin buu jiray bal hadda hadalkaa u fiirsada dabagalka taariikhdii nebiga ay ku sameeyeen iyo sida ay u dabdiyeen waxay xataa tilmaamayaan qaarkood in afartanka maalini dheeray waxaanay ku tusinaysaa siday u xifdiyeen nebiga sal alla alay slam taariikhdiisii iyo hadyigiisii iyo maaragtay siiradiisii rasuulka sal alla alay waslam siday u ilaaliyeen dee kutubta laga alfiyna tira ma laha xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay nabiga sal allahu alay wasalam cumrigiisu markii lagu soo dejiyey waxyigas wuxuu ahaa afartan sano iyo lix bilood waana marka lagu dhaqmo sida saxiixa ku sugan anahu sal allah alay slam bucita calaa ra'si arbiciina sana wa nunzila calayhi fii ramadaan wa cala almashhuuri min ana mawlidahu fi shahri rabiul awal marka aynu kasoo bilowno hadal aynu qaadanno qowlka odhanaya nebigu wuxuu dhashay rabiicul awal ayuu dhashay afartan jirkiisiina rasuulka sal allahu calay wasalam waxyigaa lagu soo dejiyey ramadaan baan waxyigaasi ku soo degay intaa markaynu isu geenno waxaa ka soo baxaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu afartan cisho afartan sano cafan afartan sano iyo lix bilood inuu nebigu jiray sal alla alay slam maalintii waxyiga lagu soo dejiyey wa aqaama bimakata bacda nubuwa nebinimadiisa kadib nebigu maka wuxuu sii joogay alaasata cashara sana saddex iyo toban bilood cafwan saddex iyo toban sano wa aqaama bimakata nebigu maka wuxuu joogay bacda anubuwa nebinimadiisa kadib alaaata cashara sana saddex iyo toban sannadood toban buu joogay waa la yidhi shan iyo toban sanuu joogayna waa la yidhi laakiin sawaabku waxa weyan inuu saddex iyo toban san kadibna nebigu waxa uu hijrooday maka caka wuxuu hijrooday madiina mahaajara ila lmadiina nebigu madiina u hijrooday fa aqaama biha cashara siniin bilaa khilaaf toban sano ayuu khilaaf la-aan nebigu sal allahu alay wasalam madiina joogay isugee marka saddex iyo toban sanuu madiine joogay nbigumaka joogay nebigu sal allahu alay wasalam iyo toban sano oo nebigu sala allahu alay wasalam maka uu joogay waa imisa saddex iyo labaatan sano soo ma wa qadima almadiinata yowma alithnain maalin itnainuu madiine soo galay lihintay casharata khalat min shahri rabiici lawal laba iyo toban cisho markii ay tagtay bisha rabiicul awal ay ka tagtay ayuu wuxuu soo galay madiina wuxuu yidhi sheekhu inuu madiine nebigu soo galay maalin itniina oo bisha rabiicul awal ka mida way sugan tahay saxiixulbukhaari way ku sugan tahay laakiin maalintaas taariikhdeedii waa la ysku khilaafay oo waxaa la yidhi kowdii bishay ahayd labadii bishay ahayd toddobadii bishay ahayd saddex iyo tobankii bishay ahayd shan iyo tobankii bay ahayd saddex iyo labaatanki bay ahayd jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan labiiyo tobankii bay ahayd marka taana taxriirkeedu waa caynka xanuunku nebigu sala allahu calay wasalam u dhintay ay rasuulku sal la alay slam markuu markuu dhintay waxa uu xanuunsanayay muddo maxaa yahay inuu sheeku faa'iidadaas u sheego xukii nebiga wafaadkiisa ama dafnigiisa uu kaga warramayey ayaa laakiin isaga ayaa dib u dhigay nebigu sala allahu calayh wasalam xanuunku waxa uu ku bilaabmay ayuu yihi xaakim bada-a alwajcu birasuuli llahi sala allahu alay wasalam fii beyti maymuuna yowma alarbicaani lilaytani baqiyata min shahri safar nebigu sala allahu alay wasalam bisha safar la yidhaahdo laba cisha markay ka harsanaayeen ayuu nebigu xanuunka uu markii dambe waxa weeyaan ku geeriyooday uu ku bilaabmay weliba wuxuu nebigu xanuunkaasi ku bilaabmay isagoo jooga gabadhiisii ama afadiisa maymuuno la odhan jiray gurigeeda maymuuna binti esh nacam maymuuna binti xaaris ayib halkan sheekhu waxa uu tilmaamayaa masale kale masalada uu tilmaamaya waxa weeyaan wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayh wasalam yaa nuujiyey yaa nabiga nuujiyey sal alla alay wasalam ardacathu huwayba mawlaatu abilahabin ayaaman gabadha suwaybe la odhan jiray addoonta u ahayd abulahab abulahab waa ya ikhwaani nacam nebigu maxay isu yihiin nebiga calayh salatu salaam adeer buu yahay aslama walaa maata kaafiran miyuu islaamay mise soo kaafir u dhintay suurad qur-aan ha kusoo degtay soo maa gabadh ay lahaa gaba addoon uu lahaa oo huwaybe la odhan jiray nebiga sala allahu alay wasalam maalmo ayay nuujisay waanay sugantahay qadeedaas kadib nebiga waxaa nuujisay xaliima bintu abi duwayb cabdullahi ibnu alxaaris asacdiya xaliimatu sacdiya ayaa nebiga sala allahu alay wasalam kadibna nuujisay waxaana laga wariyey buu kuri sheekhu inu inuu inay tidhi kaana yashubu fi lyawmi shabaaba asabiyi fii shahrin adigu waxa waxa uu tilmaamayaa hadalkaas in nebigu sal allahu alay slam korniinkiisu uu ka duwanaa korniinkii carruurta kale korniinkii carruurta kale uu ka duwanaa waxa ay leedahay nebigu sal allahu alay wasalam ilmaha kale intuu bil koro ayuu isagu maalintii culamada qaarkood xadiiskaas waxay dhaheen waa sanadkiisu waa waa jayid waa fiican yahay laakiin sheekh alalbani raximah llah waxa uu leeyahay ma sugna oo ma ansixin rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu koray isaga oo yatiimo aagoon ah waxaana kafaalo qaalay awowgii cabdilmualib kadibna adeerkii abu aalib ilaahay jala wacalaa nebiga waxa uu ka daahiriyey taharahu llahu casa wajala min daras iljaahiliya nabiga calayh salatu salaam uskagii jaahiliyada ilaahay waa ka ilaaliyey iyo qurunkeedii falam yucadim sanaman lahum fii cumrihi qatu weligii sanam uma sujuudin mana caabudin mana weyneyn walam yaxdur mashhadan min mashaahidi kufrihim maxaafishii gaalnimadoodana mid maxfal ka mid a ma xaadirin wa kaanuu yatlubuunahu lidalika intaan markuu yaraa waxay ka dalbi jireen u raaco ou meelaha u raaco fayamtanicu wayacsimuhu llahu min dalik markaasaa ilaahay qadiyadaa ka ilaalin jiray qadiyaddaa waa ka ilaalin jiray xadiiska cali laga wariyey ee uu leeyahay nebiga sala allahu alay wasalam ayaa waxa cali uu leeyahay nebigu wuxuu yihi maa cabadtu sanaman qatu sanam weligay ma caabudin walaa sharibtu khamran qatu khamrina weligay ma cabin walaa ziltu acrifu ana aladii hum calayhi kufrun waxay ku sugan yihiin inay gaalnimo tahayna maan ka suulin inaan ogaado xadiiskaasi ma sugna oo waxa weeyaan kalaam baa ku sugan ludfiga ilaahi caza wajala iyo naxariistiisa nabiga sala allahu alay wasalam uu u naxariistay waxaa ka mid a inuu ilaahay jaahiliyadii ka ilaaliyey iyo ceeb kasta oo khuluq jamiila siiyey ilaa iyo xataa iyago iyo dadkii la noolaa ay maxamed alamiin ay u yaqaaneen akhlaaqdiisana ay ku kalsoonaayeen iyo dhaqankiisa markuu nebigu sala allahu alay wasalam laba iyo toban sano gaadhay ayuu wuxuu raacay adeerka abi aalib shaam buu u raacay meesha busro la ydhaaho oo madiina madiinatun fii junuubi qarbi suuriya hadda suuriya ku taalla markuu nebigu gaadhay busra ayaa waxaa la kulmay iyagoo safar ah nin la odhan jiray buxayrat araahib oo nin diimihii hore wax ka yaqaanaa deedna nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisii ayuu wax ka gartay markaasuu u yimi markaasuu wuxuu ku yidhi hada sayid lcaalamiin hada rasuulu rabbi lcaalamiin hada yabcahu llahu xujatan lilcaalamiin kani waa nebi oo ilaahay baa soo saari doona markii la weydiiyey saaad ku ogaateena wuxuu yidhi maydun markii aad intaad soo socoteen markaa halka caqabada ama taaggaa ka soo dhaadhacdee dhagaxa iyo dhirta iyo maaragtay wixii makhluuqa aaggiina joogayba way sujuudeen umana sujuudaan ilaa nebi mooyaane wainaa najiduhu fii kutubina kutubta iyadana warkiisa waanu ku hayn qisada ku saabsan buxayrat araayi iyo nebiga iyo wixii dhex maray qisadaasi filjumla waa qiso saxiixa ah laakiin hadalka sheegaya in abubakar iyo cumar ay la socdeen cafwan abubakar iyo bilal inay waxa weeyaan maalinta nebiga sala allahu alay wasalam la socdeen ziyaadada sheegaysaa waa ziyaado daciif waa sugnayn laakiin xadiidka filjumla waa sugan yahay ayuu leeyahay sheekh albani raxmatullahi tacaala waxa uu ninkaasi dalbaday oo uu ku wuri nebiga sala allahu alay wasalam celi oo halkaxayn noshaama geeyihi waxaad u celisaa meeshaasi deedana mar markii nebigu waa noqday mar labaad buu laakiin shaam tegay isagoo maysaro la socda oo adoonkii wada socda inuu nebigu wada siyaaro ay lahayd radiallahu tacaala canha ay lahayd intaanu nebigu sal alla alay slam guursaday khadiija wuxuu leeyahy sheekhu markuu nebigu shan iyo labaatan sano gaadhay ayuu wuxuu guursaday khadiija radi allahu tacala canha khadiijata binti khuwaylid radia allahu canha oo wax ku saabsan aynu tilmaami doono marka aynu gaadhno ayuu nabigu sal allahu alay wasalam markuu shan iyo labaatan da'diisu ay ahayd uu guursaday halkaasina waxay ku tusinaysaa inay bannaan tahay gabadhu ninka yar inay guursato cagsiguna waa bannaanyaysaa ninku gabadh ka weyn inuu guursadaana dee waa bannaan tahay wax ku sugan ma jiraan sharciyan wax ku sugan ma jiraan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu madiino u baxay isagoo hijroonaya waxaa raacay buu ihi abu bakar walamaa kharaja ila lmadiinati muhaajiran kharaja macahu abu bakrin asidiiq radia allahu canhu wa mawla abu bakrin caamir ibni fuhayra bidami lfa fuhayra wadaliilum cabdullahi bnu urayqid allaythi wahuwa kaafir walaa yuclamu lahu islaamu waxa uu yidhi nabiga sal alla alay slam markuu hijroonayey de inta lagu dhibay isaga iyo saxaabadiisii madiina ama isaga iyo saxaabadiisii maka lagu dhibay waxaa raacay abu bakar baa raacay radia allahu canhu oo la hijrooday waxaana la socday mawla laba nin oo kale ayaa la socday oo nin caamir ibnu fuhayre la idhaayo addoon u ahaa waxa weeyaan maaragtay abu bakar iyo nin kale oo daliil u ahaa ama garwadeen u ahaa oo tusaayay waddada oo nin dalyaqaana ah ama dalmareene ah oo cabdullaahi ibnu urayqid allaythi la yidhaahdo ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam la socday iyo abubakar maalinta ay jirooniyeen cabdullahi ibnu urayqid maalinta uu nebiga sala allahu calayh wasalam daliilka iyo u ahaa dhul maaragtay uu dhulka tusaayey oo waddada waxa weeyaan ay marayaan uu ku hagaayey kaafir buu ahaa ma islaamin mise muu islaamin waa mas'alo uu sheekhu tilmaamay uu leeyahy inuu islaamay cabdullaahi bnu urayqid lama oga inuu islaamay lama oga saa awgeed ba cabdulqani maqdasi wuxuu leeyahay siiradiisa biannahu lam yucraf libni urayqidin islaaman waa xaafid ibnu xajarna isaabada wuxuu ku leeyahy walam ara man dakarahu fi saxaaba ila dahabin fi tajriid cid culimaa wuxuu leeyahy cabdulqani maqdasi looma oga sida imaam nawowi uu tilmaamayo wax islaam ah oo loo ogyahay cabdullahi ibnu urayqid inuu islaamay ma jirto xaafid ibnu xajarna wuxuu leeyahay imaamu dahabi baa kelidii ku sheegay yani saxaabada ku daraye cid kale oo saxaabadii nebiga sal alla alay slam ninkaa ku dartay oo sheegtay inuu islaamay ma jirta buu leyahy culamada laa yuclamu lahu islaamun islaamnimana loo garma fasalka uu sheekhu isugu siiyey ee ku saabsan isaga dib baynu ugu soo noqon doonaa oo meelaha aan u qastinayu ka mid yahay laakiin haddii aynu kaga darno kaka dambeeyo wax waxa uu sheekhu sheegay rasuulka sala allahu alay wasalam awlaadiisa wuxuu nebigu waxa uu sheekhu yidhi awlaadda nebiga calayh isalaatu wasalaam sida aad arkaysa iyo aswaajtiisa dumarkiisa iyo sifaadkiisa iyo mawaalidiisa iyo addoommadiisa maxaan dhahaaye muadiniintiisa nabiga sal allahu alayh wasalam kulli kutubta akriyana waa culooyinka alifin oo waxa weeyaan waa lagu bayaaniya kutubta waa lagu bayaaniya albaabka waa lagu bayaamiyey kutubta culimo badan baa kutubka aliftay sida sheekhu hadda kuu sheegayo tasmiyatu aswaaji nabi sal sl wa awlaadihi waxaa leh abixikmadihi hore ka mid a nabiga sal allahu alay wasalam saddex inan buu lahaa saddexdan inan nabiga waxaa loogu ohan jiray ka mid qaasim baa la odhan jiray waana kii nabiga sal allah alay slam loogu loogu kuniyeyey abulqaasim kuniyadii nabiga imikana soo mara waxaan u dhashay qaasim nabiga sal allahu alay wasalam intaan qabla nubuwa ayuu dhashay qabla nubuwa inankiisa qaasim nabiga sal allahu alay wasalam waxa uu dhi- dhashay intaanu nabiga sal allahu alay wasalam risaalada loo dhiibin ee alla soo diray ee aanu nebi noqon ka hor waxaan u dhintay wahuwa watuufi wahuwa ibnu sanatain laba sano markuu ahaana u dhintay inanka labaad ee nabiga sal ll slam awlaadiisa ka mid a waxaa la odhan jiray cabdullaahi waxaana magacayntiisa ka mid a tayib iyo daahir ayaa ka mid a lianna wulida bacda nubuwa waxaanu dhashay nebiga calayh isalaatu wasalaam markii lasoo diray kadib ee nebinimada waxa weeyaan eh, uu nebigu nebi noqday calayh isalaatu wasalaam wa qiila waxaa la yidhi alطayibu waطaahiru kayru cabdullaahi طayib iyo daahir waa laba inan oo nebigu uu dhalayo aan cabdilaahi ahayn laakiin saxiixu waa sida saxiixa waa sida hore oo ah oo- oo maxay ah in nebiga calayh isalaatu wasalaam inankiisa cabdilaahi uu oran jiray طayib iyo daahir labada magac baynu isagu dhahay inanka sadde labadaa inan yaa dhalay marka khadiija abdishaa radi allahu canha wathalisu ibraahim ibraahim baa ka saddexaadna uu yahay waxa uu ku dhashay madiina sanadii sideedaad waxaa uu dhasha- dhintay sanadii tobnaad isagoo toddobiyo- eh, ibnu sabcata cashara shahran isaga oo toddobiyo toban bilood jira ama sideed iyo toban bilood sanad iyo sanad iyo shan bilood ama sanad iyo iyo bar marka nebiga sal lla alay slam saddexdiiba waxay dhinteen nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nool afar hablood buu nebigu sal allahu alayh wasalam lahaa kaana lahu sala allahu alay slam arbac banaat afarta hablood ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu dhalay waa waa zaynab oo tasawajaha abulcaas ibnu rabiic ibnu cabdilcusa ibnu- ibnu shams wa ibnu khaalatiha waxaa guursaday abulcaas ibnu rabiic oo habaryarteed ay dhashay maxay isu yihiin marka wa ummuhu hooyada isaga dhashayna waxaa la dhaha haanata bintu khuwaylid dee iyana waxaa dhashay khadiijata bintu khuwaylid allahuma haala gabadhu lahaa weeyaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wa faatima inanta labaadna waa faatima tazawajaha cali bin abi aalib radi allahu canha cali bin abi aalib baa guursaday waa gabadhu nebigu calayhi salaatu wasalaam aadka u jeclaa waxay tiri caaisha radi allahu taala canha faadimo markaa faadimo markaan arko nebi maxamed baa xaysan jiray sala allahu caleyh wasalam wa ina mashyataha laa tukhtiu mashyata nebiy sal alla alay wasalam qaabka ay u soconayso marka ay soconayso nebi maxamed oo tallaabsanayaad moodaysa ba jirta siday ugu ekayd aabaheed gabadhuu nebigu aada u jeclaa buu ahaa waxay tiri caaisha markuu arka wuu u kici jiray markaasuu soo dhoweyn jiray rasuulka alayh salatu slam aad buu u jeclaa markuu doonay cali bin abi taalib inuu la guursadana waxba ka raacay ya nabigu alayh salatu slam aad buu ugu cadhooday faatima waxaabay culimmadu isku hayaan faadimo iyo caaisho keebaa fadli badan faadimo iyo khadiijo hooyade- hooyadeeda keebaa fadli badan waa masale laga hadlo wa ruqaya wa umu kalsuum labada kale ee hablaha nebiga calayh salatu wasalaam ahaana waa ruqaya bintu muxamed wa umu kalhuum bintu muxamedin sala allahu calayh wasalam tazawajahumaa waxaa guursaday cuhmaan bnu cafaan tazawaja wuxuu guursaday ruqaya hadda u fiirso alcashar alcashara almubasharuun biljanna tobankii jannada loogu bushaareeyey nebiga calayh salaatu wasalaam hablihiisii laba ka mid ah laba ka mid ah tobankaa nebiga calayh salatu salam xidid lahaa markii dambena cumar khadaab nebiga calayhi salaatu wasalaam si kale ayuu ula xidhiiday oo wuxuu guursaday inanu cali dhalay ayuu guursaday cumar radi allahu tacala canhu tazawaja ruqaya ruqaya ayuu guursaday cuhmaan uma dabeedna umu kalhuum ayuu guursaday markii tii hore ka dhimatay ayuu nebigu tii labaadna siiyey wa tuwufiyataa cindahu isagoo isagu qaba ayay dhinteen walihaada sumya dunuurayn sumya danuurayn saasaa loogu magacaabay cuhmaan danuurayn dee laba hablood oo nabigu calayhi salaatu ka mid ah ayaa nabigu uu soo dharay tuwufiyat ruqiyata yowma badrin fii ramadaana sanata idratiini min alhijra bede ruqiya waxay dhimatay qaswatu beder markii ay dhacday bishii ramadaan sanadkii labaad hijriyada ay watuwafiyat umu kalsuun fi shacbaan sanata tisci min alhijri umu kalsuunna waxay dhimatay sanadii sagaalada hijri ayay dhimatay rasuulku sal allahu alay waslam waxay yidhahdeen culimadu markuu qaswatu beder ka soo noqday ayuu wuxuu madiine yimi iyadoo roqeeyay dhimatay nabiga calayh isalaatu wasalaam markaase waxay yidhahdeen saxaabadii waxaanu garan weynay miyaanu u tacsiyadaynaa mise waanu u tahniyadaynaa bal haddaa u fiirsan nebi maxamed sal allahu alay waslam sida yani imtixaankii rasuulka soo maray awlaaddiisii raggiisii isagoo nool bay dhinteen nebiga alay slam hablihiisiina isagoo nool bay dhinteen xaasaskiisii tuualaa ee la noolayd ee wakhtiga badan la soo qaadatay intaanu caaisho guursanin oo khadiijo ahayd isagoo nool ayay dhimatay adeerkii calayhi salaatu wasalaam adeerkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo difaacay oo in badan dee ku feerashabay oo gaalada uga ahaa taag oo ilaahay uga dhigay isagoo nool ku dhigay yani rasuulka imisa isniba ayaa ku waxay dhahay saxaabada rasuulka markaan arnay nebi maxamed oo ilaahay usoo nasureeyey qoladeedii magaalada ku hadhay waxaanu garan weynay an nucaziihi am nuhaniihi miyaanu u tacsiyadaynaa ila waxaanu ognay marka loo sheegay inay ruqiyo dhimatay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu murugan doono marka waxay ku tusinaysaa sabirkiisa nebiga calayhi salatu wasalaam sabirkiisii iyo sidii loo ibtileeyey ayay ku tusinaysaa nebiga sal slam sheekhu wuxuu ku uhi falbanaatu arbacun bilaa khilaafin abnuhu khilaaf kuma sugna inay afar yihiin habla nebigu u dhalay sal waalbanuuna halaasatun cala saxiix inamaduna sida saxiixa waa saddex muxuu sida saxiixa u yidhi culimada qaar baa yidhi dayibe ee daahir waa laba inanoo kale soma awalu man wulida lahu lqaasim halkan wuxuu kuu sheegayaa siday u kala horreeyeen gartay tiradooda awalu man wulida lahu lqaasimu ilmihii ugu horreeya nebiga u dhashaa qaasim zaynab uma faatima wa jaa waxaa soo arortay ana faatimata radia allahu canha asanu inay ka weyntay ibn umi kaltuum dakara dalika waxaa sheegay cali ibnu axmed ibnu saciid ibnu xasam abu maxamed alxaafid caalim ibnu xasam la yadha caalimka ibnu xasam la yadha ayaa warkaas uma fi lislaami islaamka dhexdiisana cabdullaahi maka cabdullahi maku ku dhashay uma ibraahimu bilmadiina dabadeedna ibraahim ayaa nebiga wuxuu ugu dhashay madiina wa kulluhum dhammaantoodna min khadiija dhammaantood khadiijaa dhashay ilaa ibraahim mooyaane fa inahu min maariyati alqibdiya ibraahim waxaa dhashay gabadha la dhaha maariyat alqibdiya maariyat alqibdiya maxay ahayd haddana nebiga sal allahu alay wasalam addoommadiisii kamida ayay ahayd wa kulluhum tuufuu qabla dhammaantood awlaadiya nebiga sal allahu alay slam nebiga ka hor bay dhinteen ilaa faatimata mooyaane fa innahaa caashat bacdahu sita ashhur lix bilood bay nebiga ka dambaysay cala lasaxi ilashari sida saxiixa mashhuurka rasuulku sal allahu alay wasalam isagoo xanuunsanaya aada u xanuunsanaysa u xanuunsanaya ayay u timi markaasuu nebigu alayh salatu slam wuxuu sheegay inuu dhimanayo markaasaa rasuulku sal alla alay slam intuu mar labaad u yiri dhegta wuxuu ugu sheegay inay iyadu dadka ugu horeeya ee nebi maxamed ka daba imanaya tahay markaasay aada u qosasho faraxda maaragta hadda allah mustacaan haddaynu si yaroo kooban ku marno sheekhu waxa halkan ka sheegayaa nebiga adeeradii iyo adooyinkii ma wax ka taqaanaa weliba haddii la yidhaha adeeradu waa laga yaaba adeeradiina wax ka garataan haddii intaa maanta midkii suuqa lagu joojiye la dhaa war nebigu mise eedula alaga dhaa war shaar wax kalaan garan lahay adiguna eedooyin baad ka hadlaysa nebiga sal allahu alay wasalam adeeradii toban bay ahaayeen waa la yidhi koob iyo toban bay ahaayeen acmaamu sal allahu alay wasalam axad cashar koob iyo toban wey axaduhum alxaaris wa huwa akbaru awlaadi cabdilmutalib cabdilmutalib awlaaddiisa waxaa ugu weynaa xaaris wa bihi kaana yubna cabdilmutalib kulihiisa waxay ahayd abulxaaris وqsm والزubayr وxmزة والcabaas وabu طاaلب وabu lahab وcabdulkacba وjaxlu bxaaءin muhmanaة maftuuxa jaxlu uma jiibu saakina وdiraaru wاlkhayda culimada qaar baa isku celceliyey oo maaragtay yiri maaragtay qaarkood baa asmaadooda ay karar tahay laakiin calى kuli xaal khaydaaqna waxa loogu bixiyey nebiga adeeradiisa ninkaa ka mid ahaa waxa u ahaa nin aada u jeedsiya oo wax quudin badan buu haban aslama minhum waxaa ka islaamay xamse iyo cabaas wa kaana xamsa asqaruhum sinan xamsaana yaraa liannahu radiicu rasuulka nebiga ayay naas wada nuugeen soo uma alcabaasu qariibun minhu fi cabaas baa cabaasna waa kusoo dhawaa xamse xagga siniga wahuwa aladii kaana yali zamzam bacda abiihi cabdilmualib maa uu zamzam ninkii ka mas-uulka ahaa ee dadka waraabin jiray weeyaan markii cabdilmualib abihi u dhintay kaana cabaas wuxuu ahaa akbara nabiga saddex sanu ka wada halkaasna waa nabiga adeeradi kolay soo yaa islaamay xamsiyo cabaas dabadooda keebaa weeyaan intaana waa qowl yani waa kalaam qaliil ah laakiin macno badan ku fadhiya waa yani hadalla koob kooban laakiin xaqiiqatan macno aad u badan ku fadhiya waa jawaabay shiima madow raximahullah waxa weeyaan maaragtay qaabku uu qoray kitaab acmaadkiisu nabiga sal slam ee dayinkeed lix bay ahayd safiya dheh aslamat way islaamtay wahaajarat safiya bintu cabdimualib aslamat way islaamtay wahaajarat way hirootay wayeedu umu zubayr bnu cawaam zubayr bnu cawaam hooyadii weeye توفيت بالمدينة في خلاف عمر الخطاب بين رضي الله عنه وهي أخت حمزة اليوم حمزة روحي كلاوة على تحقه وعاتك وعاتك طلبتنا وعاتك قيل وحل إنها أسلمت وإسلامتي وهي التي رأت الرؤيا غزوة بدر رؤيا غزوة بدر لقى الشيخ وعانا قبل يفوق قصتها مشهورة شيخ أوصل الشيخ وعانا أحد n wabara ciddada saddexaad baraa la idhaha iyo arwa iyo umayma iyo idooyinkiisuna intaas ayay ahaayeen mid walbana culimada taarikda nabiga alay sala slam ay ka qoreen ayaa awlaada cidday u dhaxday waxa weeyaan maaragtay marka waxaan maaragtay akhawaadka leeyahay hala akriyo aad aynu akrinay oo runtii tacliiqaadka uu muxaqiqu saaray oo aad u qiimo badan